bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka idaacadda simba kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa qof shacaba waxa uu dhaawac ugu geystay magaalada muqdisho maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay guddi baaritaana u saareen dhacdo kufsi iyo dil ah oo ka dhacay deegaankaas taliska booliiska magaalada jawaar ayaa sheegay inay xoojinayaan ammaanka caasimadda maamulka hirshabeelle dadka ku dhaqan magaalada jawaar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa loogu baaqay inay la shaqeeyaan lamaha ammaanka maamul goboleedka galmudug ayaa ugu baaqay dhinacyada ah ku dagaalamaya qeybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya inay si shuruud la-aan ah xabadda ku joojiyaan maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ay soo gaartay in kufsi loo geysto haweenka ku nool magaalada muqdisho safaaradda soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa qaramada midoobay kaga warbixisay xaaladda abaaraha ka jira dalka wararka dibadda aad saa ka maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan toddobaatan qof ayaa ku geeriyootay duufaan ku dhufatay dalka maraykanka iyo hogaamiyaha mucaaradka dalka beniin oo lagu xukumay labaatan sano oo xabsi ah
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu waxa ay tilmaameysaa labaiyo tobanka bisha labaiyo tobanaad disembar sanada labada kun kow iyo labaatanka anigoo cabdirashiid maxamuud nuur ayaa saakeedii waramaya ee dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii oo dhan askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa qof shacab ah waxa uu dhaawac ugu geystay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wararkii naga soo gaaraya qeybo kamid ah degmada horta nabad ee gobolka banaadir ayaa waxay tibaaxayaan in askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya uu qof shacab ah dhaawac ugu geystay magaalada muqdisho gaar ahaan degmadaasi wararka waxay intaasi ku daryaan in askariga dhaawac ugu geystay qof haweeney aheyd oo lagu magacaabo maryan maxamed xirsi taasi oo la sheegay inay ka shaqeyneysay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala xaafadda xaryaale ee degmada warta nabad ee gobolka banaadir wararka waxa ay sidoo kale ay sheegayaan in dhaawaca gabadhaasi loo qaaday isbitaalka dikfir ee gudaha magaalada muqdisho iyadoona xaladeeda lagula tacaalayo isbitaalkaasi ilaa iyo haatan ma jirto waxwarar oo kasoo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi uu sameeyey askari kamid ah askarta ciidamada dowladda soomaaliya ee aagaasi fariisimaha ciidamada ku leh qeybta ka ahaa iyadoona aysan jirin ilaa iyo haatan in askarigaasi gacanta ay kusoo dhigeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay dilal qorsheysan iyo falal ammaanka liddi ku ahba ay ku sameynayeen shacabka ku nool magaalada muqdisho iyadoona dhowaan ay ahayd markii gabari wiil wada dhashay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya rasaas ay ku fureen hayna ku geeriyoodeen halkaasi waxaana sidoo kaleeto jiray in askari kale oo ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaana ciidamada asluubta soomaaliyeed ay dileen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xilli degmada wadajir ee gobolka banaadir ku sugnaa iyadoona dhacdooyin fara badan laga soo calaamadeynayo gudaha magaalada muqdisho kuwa oo ay geysanayaan shacabka ama geysanayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ilaa iyo haatanna ma jirto ilaa iyo haatan ciidamo loo soo qabtay amaba la tilmaamay in dhibaatooyinkaasi maxkamad ay u xukuntay waxaana lamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay tilmaameen in askartii dhibaatooyinka kala duwanaa ee habeenadii lasoo dhaafay geysanayay gaar ahaana kuwii dilay sakariye iyo sowda iyo sidoo kaleeto mahad cabdiraxmaan lasoo qabtay cadaaladana la horgeyn doono balse ilaa iyo haatan waxa ay dadka qoysaskii ama qoysaskii dadkaasi laga dilay ay tilmaamayeen ilaa iyo haatan wax cadaalada aysan ka helin dhanka dowladda federaalk soomaaliya oo aysan maxkamad cadaalada ah u xukumin dhacdooyinkaasi askartii ku lugta lahaa maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay guddi baaritaana u saareen dhacdo kufsi iyo dil ah oo ka dhacday deegaankaasi wariyaha iyaga faysal cabdi faarax ayaa warkan faahfaahinaya maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa guddi baaraya u saaray gabar saacado ka hor kufsi loogu geystay deegaankaasi u geeriyootay gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur alcadaala oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu marka hore ka warbixiyey kiiskan iyo waxyaabaha uu maamulku ka ogyahay waxaana uu sheegay in warar kala duwan oo iskhilaafsan laga sheegayo kiiska marxuumad sahra cali maxamuud oo kufsi iyo dil lagu geystay deegaanka janaale gudoomiyaha deegaanka janaale ayaa sheegay in dadku qaar ay sheegayaan in gabadha la kufsaday halka kuwa kalena uu tilmaamay in gudoomiyuhu inay sheegayaan in gabadhu ay sun cabtay waxaana uu sheegay in haatan baaritaano dheeraad ah ay ku sameynayaan kiiskan xaqiiqada dhabtaana ay soo ogaan doonaan isagoo gudoomiyuhu uu xusay in guddiga kiiskan baaraya ay u saareen si ay usoo helaan cadaaladda gabadhaasi dhanka kale gudoomiyaha ayaa tacsi tiiraanyale u diray dhammaan qoysaskii iyo heladii ay ka baxday marxuumad sahra cali
inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun marka hore waxaan u tacsiinayaa walaashay saahro cali maxamuud oo ku dhimatay isbitaalka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ehelada iyo qaraabada ay ka dhimatay iyo asxaabteeda waxaan leeyahay ilaah u naxariisto inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun run ahaantii waxaan rabaa inaan ka hadlo kiiska sahro cali maxamuud oo ka dhacay deegaanka jannaale oo waxyaabo baraha bulshada laisdhex mara aan waxaan rabaa ujeeddiisa saxdaa inaan ka hadlo anigoo ah guddoomiyaha deegaanka jannaale markii ay warbixintiina soo gaartay in gabadhaas ay xanuunsan tahay ay isbitaalka marko ay ku dhimatay baaritaan la sameeyey loo qaaday c a d-da baraha bulshada waa la kufsaday iyo suna la siiyey laisdhex maraayo ayaa waxaa waxaa noo soo baxday in kiiskaas aan u saarno guddi ka kooban ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed afar iyo tobanka oktoobar saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiista jooga jannaale ee dowladda federaalka soomaaliya ka kooban ayagana xubno xubno maamulka ka kooban ciidamada nabad sugidda ee deegaanka jannaale xubno ehelkii ama eheladii ay ka geeriyootay gabadha inaan xubin ka siino iyo guddoomiyaha ururka haweenka deegaanka jannaale inaan xubin ka siino waxaan rabnaa marka kiiskaas guddigaas aan magacaabi doonno inay ka shaqeynayaan ama guddiga aan magacaabnay inay ka shaqeeyaan inay sahro cali maxamed ay hesho cadaalad waxyaabihii ay ku dhimatay iyo wax walba inay baarisaas ay sameeyaan ay ka bilaabaan gurigii ay ku nooleed ay ka bilaabaan ay ku xijiyaan gurigii ugu dambeeyey ay macnaha laga qaaday xanuunkeedii farmashiyaashii oo daawooyinka laga gaday isbitaalkii weyn ee magaalada la geeyey c a d-dii oo kiiskii markii uu ka dhacay markii gabadha ay dhimatay meydkii la geeyey c a d isbitaal madiine inay baaristaas ay dadkaas oo dhan ay maraan ay sahro cali maxamuud cadaalad ay hesho
shalay ayay ahayd markii ay soo ifbaxday dhacdo naxdin badan lahayd oo sheegaysaa in in ka badan toban nin ay haweeney ku kufsadeen deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose taasi oo ugu dambeyn waxyeeladii kasoo gaartay la tilmaamay inay u geeriyootay walow wararku aysan weli xaqiiqo dhab ah loo helin in gabadhaasi sun la siiyey iyo in la kufsaday
taliska booliska magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay inay xoojinayaan ammaanka halka ay dadka ku dhaqan magaaladaasi jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexena ay ugu baaqeen inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka hirshabelle wariyahayaga cabdulla maxamed maxamuud ayaa warkan dheereynaya xilli amni darro xooggan ay maalmahan ka jirta magaalada jowhar oo caasimad u ah maamulka hirshabelle maalmihii lasoo dhaafanaya halkaasi ay ka dhacayeen falal amniga liid ku ah magaalada jowhar oo caasimad u ah maamulka hirshabelle al-shabaabna ay weeraru adeegsanayeen hoobiyaal ay ku qaadeen garoonka magaalada jowhar xili shalay sidoo kale ee ka dhacday qarax een ku taala magaala maqaayad halkaasi ku taale taasoo sababtay dhimashada nabadoon caanka ah magaalada jowhar halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan qof laba kalena sidoo kale aayeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabelle oo lagu kala magacaabi jiray cumar maxamed cumar iyo yuusuf cabdiqaadir kaaraani taliyaha saldhigga booliiska magaalada jowhar bashiir xasan xalafooy oo idaacadda simbe ee magaalada muqdisho u warmay ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in haatan ay u diyaargaroobeen sidii ammaanka guud loo xaqiijin lahaa magaalada jowhar ee xaafadaha ku taysan taas weliba ay iska kaashanayaan ciidamada maamulka hirshabelle sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale ciidamada dowladda ee magaalada jowharna muddooyinka ugu dambeeya ay ka dhacayeen falal amniga lidku ah taasoo ay sheegeen in haatanba wax badan ay ka qaban doonaan amniga sii xumaanaya ee magaalada jowhar wuxuu sidoo kale sheegay in haatanba xaaladaha amni ee magaalada jowhar ay degan tahay kadib markii shalay uu ka dhacay qarax xoogan taliyaha saldhigga booliiska magaalada jowhar ayaa sidoo kale baaq u soo jeediyey shacabka ku dhaqan magaaladaas taasoo sheegay in haatanba ay iska kaashanayaan sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada jowhar
walahi magaalo ammaankeedu waa boqol kiiba boqol haddana insha allah waa sii laba jibaaneynaa wax hadda oo burbalena kama jiraan wax yar oo hadee dhagar oo la sameeyey waa laakiin wax muuqdo ama la arki karo ma jiraan ma garata wixii khiyaanaana insha allah hadda waxawaaye waa noo digaynaa inkasta inaan ka joogno insha allah aan rajeyna shacabka jawhar waxawaaye way arkaan nimankaan inaysa cid ay dhowra haysa jirin meesha ay qarxiyeen ayaa u cadaynaysa in dawladda iyo maamul ay kala dagaalayeen nimankaan soomaaliyeed ay la dagaashan yihiin saas daraadeed in hay-adaha amniga la shaqeeyaan oo wixii ay helaan warbixin ay ka dhiibaan maadaama ay ayakay iyo waxay kala soo haysa jirin oo cid ay dhaafa haysa jirin inay nala shaqeeyaan intaasa ka codsanayna maya wax cabashaa oo hadda la soo gaara ma jiraan adigana hadda haddii aad maqasheen waa noo soo gaara laakiin anagu wax cabasho oo dhibaato shacabka noogu yimid ma jiraan cidda noo timaadana waxaan la qaban karna la qabanayna dadka jowhar waxaan leeyahay hay-adaha amniga lala shaqeeyo amniga aan ka wada shaqayno wixii aad aragtaan naga socodsiiya si wadajir gacmo wadajira ku gooyaane aan isaa kaashano wixii xun wixii fiicanna aan isu garab siino
magaalada jowhar iyo xaafadaha ku taysan ayaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay aad dowladda ala dhacaysay falal amniga lidku ah sidoo kalena waxaa lagu wadaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle inay ka dhacdo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay soo gaartay in kuufsi loo geysto haweenka ku nool gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ka qeybgalay shir looga hadlayay ammaanka iyo weliba horumarada degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaasi oo sidoo kale ay ka qeybgaleen wasiiro iyo saraakiil ciidan ayaa waxa uu halkaasi mar uu ka hadlayay uu tilmaamay in dhibaatooyin badan ay wajahayaan shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee gobolka banaadir cumar filish waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay geysanayaan dad uu sheegay in waxyaabaha maanka dooriya ay isticmaalaan taasina ay fududeysay in dhibaatooyin dhowr ah oo kala duwan ay u geystaan shacabka ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaaraan cumar filish ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi oo ay sameynayaan dadkaasi waxyaabaha maanka dooriya isticmaala xilligan ay qeyb ay ka tahay in kuufsi ay u geystaan haweenka la qabo iyo kuwaan la qabin oo uu sheegay in arrimahaasi ay sababaan isticmaalka waxyaabaha ammaanka dooriya waxaana uu tilmaamay in wax badan ay ka qaban doonaan xaaladahaasi maalmihii lasoo dhaafay kusoo kordhay gudaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir isagoo sidoo kale sheegay in amni darada maalmihii ugu dambeeyay laga soo sheegayay degmada kaaraan ay wax badan ay ka qaban doonaan isagoo la kaashanaya wasiirka amniga iyo weliba taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya marka waxaad qarsato waa ku qurunsadaan ayay soomaalidu tiri meel fog oo shisheeye ama ama xaafado kale ama deegaano kale ama dalal kale loogama imaane waxaad moodaa isxilqaankii bulshadu inuu yaraaday ama leesku halleeyay howsha sidaa darteed shakhsiyaad faraku tiris ah oo xumaan doonihi ay ka firfircoonaadeen dadkii samaadoonka ahaa ama wanaagga ka shaqaynaya arrintaas marka qayladhaanadana soo gaaraysa ayay ka mid tahay in la furto dadka oo dadkaas daroogada isticmaalay ee daroogaysan ay furtaan ee isla markaas kufsi loo geysto gabdhaha kuwa la qabo iyo kuwa aan la qabinba ee isla markaas iska daa horumar kale oo la sameeyee aan hal jingad la dhisi karin sida wasiirka hadda uu ka dhawaajinay arrimahaas markaa ee waa arrimo halis ku ah amniga iyo horumarka bulshada mas-uuliyiintuna wax kale uma qorna ama kama shaqeeyaane waxay u joogaanay xilka u haayaan bulshada horumarinteeda mas-uuliyiinta halkan fadhida waa dadka deegaankan loo tiriyo ama ha ahaadeen garsoor ama ha ahaadeen labada gole ee ee ee yacni sharci dejinta ama ha ahaado duubabka ama ha ahaado wasiirada ama ha ahaato saraakiisha sarsare oo maanta uu joogo sargaalkii ugu darajada sarreeyey dad ciidamada ama saraakiisha dadka deegaanka walaalayaal mudaneer iyo marwooyin xumaantaas waa lala dirirayaa sida wasiirka amnigu uu hortiina ka sheegay waxaa la rabaa inta aan lala diririn inta aan qofku qorigu haystaahe qoriga dhigaa la leeyahay haddii uu isku dayo inuu dhaqdhaqaaqana waa intuusan idinku dilin dila imaane marka in ama la dilo ama la dhaawaco ama la qabtaa imaanaysa haddii adiga marka yacni oo ah xigtadiisii ama ah waalidkii ama ah walaalkii ama ah walaashii ou danqadku gelayo hadduu wax kaa maqlaayo hadda waani cesho joog dheh xumaanta xumaantaga joog wanaaggaa kugu filan ha u dhaqaaqin wax xumaana haddii aada iga diidana anaa gacanta kaa qabanaya oo kuu dhiibaya hay-adaha amniga ka shaqaynayo intaas haddaad tidhaahdo waxaan aaminsanahay inuusan gabbaad helaynin oo ou iska dhaafi doono
hadalka guddoomiyaha ayaa waxauu ku su-aadaya xilay shalay kulan diiradda lagu saarayay xoojinta nabadgelyada iyo sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta bulshada iyo weliba maamulka degmada kaaraan lagu qabtay isla degmadaasi xilli cabashooyin badan ay kasoo yeerayaan shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ay ugu horeyso in falal amni darro halkaasi ay ka dhacaan iyo dilal joogto ah ee loo geysto dhalinyarada ku dhaqan degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyo dhac joogto ahi oo shacabka halkaas ku dhaqan lagu hayo maamulka galmudug ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya qeybo kamid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya inay si shuruud la-aana ay ku joojiyaan xabadda wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed sharaf alagle oo la hadlay idaacadda siinba ee muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xilligan wixii ka dambeeya aan loo dulqaadan karin dagaal beeleedyada kusoo laalaabanaya deegaanada maamulka galmudug uu ka arrimiyo waxa uu tilmaamay in dadka waxgaradka ah ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada dhuusamareeb iyo weliba gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya xilligan looga baahan yahay inay iska kaashadaan sidii wax badan looga qaban lahaa falalkaasi la xiriira dagaalada ku saabsanaanooyinka qabiil ee xilligan kusoo cusboonaaday maalmi lasoo dhaafayna kusoo laablaabanayay deegaanada maamulka galmudug oo kaarimiyo waxa uu tilmaamay in maamulka galmudug xilligan ay dhabarku ridanayaan in wax waliba oo dhibaatadaasi lagu joojin karo ay sameeyaan isagoo dhinacyada ah dagaalada u dhexeeyana ugu baaqay in si bilaa shuruud ah ay ku joojiyaan xabadda
waxa weeyaan meeshu waa meel daaqduuldaaqsideed haatana ayaan dhaweyd xoogaa yaroo nuraha ka da-ay marka iyadoo awalba habqabiil dadku ay isku isku farasaarayeen ayaa haddana xoogaa yarkaa nurka ay meesha meesha iskugu geeyo ay noqdeen ood ood ood kala jeeda oo weliba jiid jiid dheera marka ciidamo laga deegaana hada soo duulay haddii la kala raro lagu badqabaya maahan waa dad xoolaleed iyo xoolo iskugu darsan yihiin oo un dadka labada dhinac ka soo jeedaa ay ku soo baxaan oo ay dhex galaan dawladduna ay qayb ka noqoto weeyaan meelaha haatan ugu dardaranoo farsaarku ka dhacana dowladdu waa gurbatay ilaa xalay iyo ilaa shalay ee gurmadkeegu kala go' ma lahayn haatan habadiba socoto gurbadyo ka hortegidina meel walba ka socdaan iyo baaqiyo dowladduna arrintaas oo ay ku dhex jirtaa inaysan dib soo noqonna waa ka shaqaynaynaa dadka deegaankaas ka soo jeeda kuwa hubka wata iyo kuwa la ehelkaaba waxaan leenahay arrintaasi shurublaan waa in loo istaajiyo laguna soo baxo gacan birna lagu qabto xeerna laga yeesho ciddii arrintaasi lugta kule ama dagaalkaasi qaybta weyn ka ah in sida wax looga qaban lahaa halkaad warkaas kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda siinba ee muqdisho ugu dambeyntiina in ka badan toddobaatan qof ayaa ku geeriyootay duufaan ku dhufatay lix gobol oo ka tirsan gudaha dalka mareykanka gaar ahaana gobolka kentucky taasi oo sidoo kale burburisay guryo iyo goobo ganacsi sida ay sheegeen saraakiisha laga doorto goboladaas tobaneeyo qofood ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen warshad shumaca sameysa oo ku taala galbeedka kentucky halkaas oo ilaa iyo boqol iyo toban qofood oo ka shaqeynayay amaba ay ka shaqeynayeen markii ay duufaan xoog lahi ay ku dhufatay goor dambe oo jimcihii ahaa gudoomiyaha gobolkaasi andy bashir ayaa waxa uu sheegay in afartan ka mid ah boqol iyo tobanka shaqaale laga soo badbaadiyay warshada ilaa iyo hadda madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa amray in taageerada dowladda federaalk loo kordhiyo gobolada ay waxyeeleysay duufaanta gobolada lakala ah illinois tennessee missouri iyo weliba arkanes iyo weliba missyabi ayay sidoo kaleeto duufaantaasi ku dishay dhowr qof oo kale guudnahaan dhegeystayaal warkii caalamka oo saaka aad kala socoteen idaacadda siinbaah ee magaalada muqdisho waan haginta cidda wararka iyagu ay segaan waxay dib kaga heli karaan bogogga dhanka internetka aan ku leenahay ee nabadgelyo